بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان
من الذي أكرم النساء ومن الذي أهانهن yaa haweenka ama dumarka sharfay oo daryeelay yaase dulleeyey oo dulmiyey
للشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله وحول علي بإذن الله جل شأنه ما أنت موضوع خطبتين وياهي من الذي أكرم النساء ومن الذي أهانهن yaa haweenka ama dumarka sharfay oo daryeelay yaase dulleeyey oo dulmiyey waxaynu mawduuca uga hadlaynaa waayo maanta hadalka haweenku aada buu u fara badan yahay dhinacyo fara badan ayaa laga soo qaataa dad fara badan ayaana ku mashquulay hadalka haweenka waxaynu markaa maanta ka hadlaynaa biidn illaahi jalla shaanuh bal haddaynaynu isweydiinno cidda haweenka xuquuqdooda ku xadgudubtee dulmiday ee dullaysay waa ayo cidda haweenka xuquuqdeeda u ilaalisay ee daryeeshay ee sharaftay waa ayo ma islaamkaa mise waa gaalada waxaynu isbarbardhigi doonaa bal hadda haweenku siday ahaayeen qabla alislaam islaamka ka hor iyo siduu islaamku ka dhigay iyo halkuu gaadhsiiyey islaamku si ay inoogu soo baxdo beenta iyo baadilnimada maanta halku-dhegyada meel walba aynu ka aragno ee taxriirulmar'a wa xuquuqulmar'a sidii wax haweenka islaamku dulmay xoraynta dumarka iyo xuquuq raadintooda shicaaraadka iyo halku-dhegyada noocaasihi ujeeddada laga leeyahay iyo waxay ku salaysan yihiin baa inoo caddaan doonta markaynu taariikhda islaamkeenna iyo haweenka aynu isku miisaanno walaalayaal waxaa xaqiiqa ah ana alkufaara yuxaaribuuna alislaama mundu طuluuci fajrihi ilaa yowmina haada waxaa shakila-aana inay gaaladu islaamka dagaal iyo dulmi ay kula jiraan joogto ah laga soo bilaabo maalintuu waagiisu baryey ee nebi moxamed la soo saaray sala allahu calayhi wasalam ilaa yowmina haada ilaa maalintaa maanta aynu taagannahay waxaana ka mida meelaha ugu muhiimsan ee ay gaaladu dooneen inay diinteenna ka dumiyaan xagga dumarka waayo waxay ogaadeen anna almar'a hiya madrasatu اlumma wa masnacu اlajyaal inay madrasadii dadka tahay ee ubadka soo saarasee barbaarinaysay inay warshaddii wax soo saarka lahayd ay tahay inay asaaskii iyo gundhigii mujtamaca hooyadu tahay ayay ogaadeen waxay ogaadeen haweenaydu idaa saluxat saluxa almujtamac wa idaa fasadat fasada almujtamac haddii haweenku ay hagaagaan inay soo saarayaan midho wanaagsan oo mujtamaciina uu hagaagayo laakiinse haddii ay xumaadaan in midhaheeguna uu xumaanayo mujtamacuna uu fasahaadayo alummu madrasatun idaa acdadtahaa acdadta shacban طayiba alacraaqi hooyadu waa iskuol waa madrasad wax soo saar leh haddii si fiican loo diyaar gareeyo la hanuuniyo la hagaajiyo waxaad diyaar garayso hooyadaasi ay ka dhigan tahay shacab dun ah oo tayiboo wanaagsan inaad dar yeeshood soo saartay waayo hooyada keliyihi waa warshadda intaasoo qof ay ka soo baxayaan gaaladu markay ogaadeen anna almar'ata tatamatacu biاtakriimi fii dilli اlislaam xasaduuha min cindi anfusihim wa araaduu idlaalaha wa ikhraajaha min addiin markay ogaadeen gaaladu in haweenaydu islaamka hoostiisa ay ku haysato sharaf iyo karaamo ayaa ay xasdeen waxaanay damceen diinteedii inay ka durkiyaan ilaahay baa taa inoo sheegay xasadka ay gaaladu inoo hayaan wadda kahiiru min ahli اlkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum اlxaq waxaa alla u caddeeyey jalla wacalaa inay in fara badan oo ahlu kitaabka ka midii ay jeclaadeen inay iimaankiina iyo islaamnimadiinna kadib gaalo ay idiin celiyaan maxay u dooneen ay u damceen inay idin gaalaysiiyaan xasadan min cindi anfusihim xasad naftooda ka ahaaday oo ay idinku xasdayaan wanaagga iyo karaamada alla uu idinku deeqay weliba garasho la-aan kama aha waa min bacdi maa tabayana lahum اlxaq xaqu intuu caddaaday kadib xasad ayay idinkula dagaalamayaan oo diintiina ay idinka durkinayaan waayo alla waxa uu tilmaamay nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam marka uu arrinkiisa ka warramayey yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waxay nebi moxamed iyo rasuulnimadiisiiyo runtiisa u yaqaaneen siday awlaadooda iyo inamadooda u yaqaanaan laakiinse waxay uga hor yimaadeen xasada min cindi anfusihim walaalayaal haddaba gaaladu waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen inay haweenkeennii halleeyaan iyagoo kaga imanaya xaq raadis oo ay leeyihiin xuquuqdiinnii baa laydin duudsiyey oo waa laydin dulmiyey waxaynu dib ugu noqonaynaa almarأaة qabla اlإslaam fi اlcasri اljaahiliy haweenaydu islaamka ka hor wakhtigii jaahiliga siday ahayd kaanat madluumaة muhaanah ma kaana laha xaq xatى fi mujarad اlxayaaة bal kanuu yakrahuuna اlbanaat waإida wulida lahm bint kanuu yakhtaaruuna axad اlamrayn ima an yadfinuunaha xaya taxta turaab wa ima an yatrukuunaha lilisticbaad waxay xaqiiqadu tahay haweenaydu waxay ahayd islaamka ka hor wakhtigii jaahiliga mid dulman oo dhibaataysan oo la dullaystay bay ahayd iska dhaaf inay xuquuq dadka ku yeelato haweenaydu ee xataa nolosha caadiga ee raggu ay ku nool yihiin iyadu xaq umay lahayn waxay gaaladii hore necbaayeen habla inay u dhashaan midkood hadday u dhalata inanina laba arrimood laba daran mid dooro ayuu is odhan jiray imaa inaad nolol ku aasto si aad ceeb iyo caydhnimo uga cararto iyo inaad addoonnimo ku haysato oo layska addoonsado iyadoo bilaa xuquuqa labadaasuu kala dooran jiray arrinta noocaasa ilaahay baa ka warramay jalla sha'nuh wa huwa alatiifu alkhabiir waa ilaaha xogogaalka ah ee waxa weeyaan makhluuqaadkiisa isagu u cilmi badan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir waxa uu rabbi yidhi waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun ilaahay waxa u uhi jalla shaanuh waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim midkood marka inan loogu bushaareeyo ee la ydhaa maanta inan baa kuu dhalatay waxa uu wejigiisu ahaadaa mid madow oo mugdi saaran yahay qoomamada iyo murugada haysata darteed markaasaa weliba yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih raggii qayrkii ahaa iyo qoomkiisii iyo tolkii wuu ka dhuumanayaa oo wuu iska qarinayaa xumaanta ku dhacday darteed siduu isagu u arko dadka maalintaa weji uu ku qaabilo ma helaayo inan baa ku dhalata la yidhaahdo markaasuu weliba laba daran mid dooro labuu isweydiinayaa oo waxa uu odhanayaa ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ma dulli baad ku haysataa iyo ceeb iyo xumaan oo addoonsigaasaad isaga daysaa mise carrada hoosteedaabaad ku qarisaa iyadoo nool aad ka raaxaysatide labadaasuu ruuxu isweydiinayaa ilaahay waxa u ihi alaa saaa maa yaxkumuun waxa xumaaday waxay xukumayaan dulmiga iyo gardaradooda ay dumarka ku laynayaan walaalayaal gaala haddaba taariikhdeedu waa taa kuwa maantuna ma dhaamaan haddaanay ka liidan ilaahay waxa uu ka warramay mar kale in la isweydiin doono qiyaamada tii nolosha lagu aasay bal hadda dembiga lagu dilay ilaahay waxa u ihi waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat waxaa la isweydiinayaa wakhtigaas tii la xabaal ololiyey ee nolosha lagu aasay ayaa laysa su'aalayaa biayi danbin qutilat dembiga naftani ay gashay ee lagu gooyey waa maxay waxay culimmadu yidhaahdeen waa la garanayaa ta nolosha lagu aasay dembi ay galabsatay inaan lagu goynayn laakiin cidda loo goodiyeyee loo socdaa waa qaatilkii iyo gacanku dhiiglihii oo tii la dilay haddii la isweydiiyey gacanku dhiiglihiina maxaad u malaynaysaa weeyi walaalayaal haddaba haweenku iyagoo sidaas aan xayaatada iyo nolosha xaqba ugu lahayn ayaa jaa alislaam islaamkii baa yimid markaasaa ilaahay waxa uu xarimay dilka dulmiga a guud ahaan iyo gaar ahaan kaa ubadkiiyo awlaadda lagula kacaayo oo ilaahay waxa u uhi jalla sha'nuh walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuquhum wa إiyaakum ina qatlahum kaana khiطأa kabiira war ubadkiinna hallaynina ubadkiinnii aada dhasheen ee idinka soo go'ay naftooda ha goynina khashyata imlaaq caydhnimo idinkoo ka cabsanaya iyo faqri naxnu narsuquhum wa iyaakum iyaga iyo idinkaba annakaa idin arsaaqayna waayo ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin alla waxa uhi ina qatlahum kaana khiطأa kabiira ubadkaa dulmiga lagu dilayo dilkoodu wuxuu noqday dembi aada iyo aada u weyn rasuulkana salى اllahu عalayhi wasalam sida صaxiixu muslimka ku sugan xadiidka cabdillaahi bni mascuud waxa uu yihi ayu dembi acdam rasuulkii allow dembi la gala maxaa u weyn qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak waxa uu yihi ilaahay cid kale inaad barbar dhigtood cibaadadiisa ku lamaanayso isagoo ku abuuray kaasaa u weyn qaala ina dalika lacadiimu uma ayun waxa uu ihi wallee dembigaasi waa mid culuse maxaa ku xiga qaala an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waxa uu ihi inaad ilmahaaga u disho waxbuu kula cuni cabsida aad ka qabto walaalayaal ilaahay markaa subxaanahu wa tacaala dilkii ubadka iyo hablaha la dilaayey sidaasuu u xarimay wajacala almar'ata shariikata arajuli fi lxayaa waxaana islaamku haweenaydii ka dhigay mid ragga la wadaagaysa nolosha oo xaq ugu leh xayaatada iyo nolosha alla waxa uu ihi subxaanah yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakari wa unhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum alla waxa uu ihi subxaanah dadkiiow waxaanu idinka abuuray mid lab iyo mid dhadig waa aabbihiin aadam iyo hooyadiin xawaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu waxaananu idinka yeelay shucuub iyo qabaa'il kala duwan si aad isugu aqoonsataan oo nin walba dhaxalkiisa iyo dhiiggiisa iyo xigtadiisa cidda ah uu u garto ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin waxaa lagu kala sharaf badan yahay ama ilaahay cidda ugu karaamo badani waa cidda idinku cabsida badan ma aha nasabka iyo reerka iyo tolkaagu cidda ay yihiin ama xoogga iyo xoolaha aada leedahay laakiin waa taqwada rabbi walaalayaal waxa uu rabbi aayaddan ku tilmaamay in halka aynu ka soo jeednee laynaga abuuray ay tahay labka iyo dhadigaah sida asalkeenna aynu ka soo jeednaa lab iyo dhadigu u yahay ayaa labka iyo dhadiga labaduba nolosha iyo xayaatada ay xaq ugu wada leeyihiin oo ay shuraako ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu haweenayda ka dhigay shariikata arajuli fi اlamri waاnnahyi waاthawaabi wاlciqaab mid ragga la wadaagaysa amarka iyo nahyiga oo khitaabka sharciga iyo takaaliifta alla uina saaray dee rag iyo dumarku waa u siman yihiin wixii dumarka gaar ahaan ugu soo arooray mooyaane walidaalika ayaa rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii صaxiixi اljaamici min xadiidi caaisha inama الnisaءu shaqaa'iqu الrijaal dumarku waxay ahaadeen uun ragga jeexoodii oo sharciga iyo takaaliiftiisa iyo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa way la wadaagayaan wixii daliilku u gaar yeelay ee iyaga u khaasa mooyaane walidaalika ayaa haweenkii iyo raggiiba amarkiiyo nahyiga siday u wadaagayaan ayaa abaalmarinta iyo cuquubada ka dhalataana ay uga dhaxaysaa oo ilaahay waxau ihi subxaanah man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ruuxa camal wanaagsan sameeya ee rag ah ama dumar ah lab iyo dhadigba waa ka dhaxeeya ilaahay waxa uu ihi qofka camalkaa wanaagsan sameeya rag iyo dumarba isagoo mu'min ah oo camalkiisa saalixii iimaanka iyo towxiidkana ku toosan yahay falanuxiyannahu xayaatan طayiba waxaanu adduunyada ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhirana waxaanu ku abaalmarin doonaa abaal wanaagsan camalkii saalixa ahaa sababtiisa kadaalika alla waxa uu ku tilmaamay suuratu اlaxzaab aakhirkeeda in cadaabka iyo thawaabka labadaba raggii iyo dumarkii ay wadaagayaan oo sida ninku hadduu wanaag sameeyo abaalmarin uu helayo ayaa haweenkuna yihiin sida ninku hadduu xumaan sameeyo cuquubo uu la kulmayo ayaa haweenkuna yihiin ilaahay waxau ihi subxaanah liyucadiba allahu almunaafiqiina wاlmunaafiqaat wاlmushrikiina wاlmushrikaat wayatuuba allahu calى اlmu'miniina wاlmu'minaat wa kaana allahu gafuura raxiima waxaa alla uu tilmaamay subxaanah in ammaanadii cirka iyo dhulka iyo buuruhu ay ka baqdeen insaanku inuu dhabarka u ritay bacda daalik ayaa alla waxa uu tilmaamay ammaanadaa insaanku u xambaartay in waxa weeyaan dee abaalmarin iyo cuquuba labaduba ay ka dhalanayso oo insaanku ammaanadaa wuxuu u xambaaray ee tuurta uu ugu ritay liyucadiba allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaat waalmushrikiina waalmushrikaat si ilaahay u cadaabo kuwa munaafiqiinta iyo mushrikiinta rag iyo dumarba ee ammaanadaa ka soo bixi waaya wayatuuba allaahu cala almu'miniina waalmu'minaat iyo si alla uga toobad aqbalo abaalmarin wanaagsan u siiyo kuwa mu'miniinta rag iyo dumarba ee ammaanadaa ka soo baxa waxaa aayaadkaa alla ku qeexoo ku caddeeyey in raggii iyo dumarkii sida ay nolosha u wadaagayaan ee takaaliifta shariicadee layna saaray ay u wadaagayaan abaalmarintii iyo cuquubadiina inay u wadaagayaan walaalayaal haweenaydu casrigii jaahiliga ee islaamka ka horreeyey maa kaana lahaa miiraasun aslaa wax dhaxala shaqaba kumay lahayn iska dhaaf iyadu dhaxalka inay dheef ku yeelatee iyada lafteedaa la dhexli jiray sida xoolaha loo kala dhaxlo laakiin islaamku markuu yimid siday raggu dhaxalka dheef ugu yeesheen ayaa haweenkana qaybtoodii loo siiyey ilaahay waxau idhi subxaanah lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun waliلnisaa'i nasiibu mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun mima qala minhu aw kahur nasiiba mafruudaa waxaa alla uu yidhi subxaanah raggii nasiib iyo qayb bay ku leeyihiin wixii waalidka iyo xigtadu xoola ay uga tegeen oo ay ka dhaxlayaan sidoo kale dumarkiina nasiib iyo qayb bay ku leeyihiin wixii waalidkood iyo xigtadoodu xoola ay uga tagaan oo way dhexlayaan haba kala badsadaan oo ha odhanin maxaa haweenku ay ragga ula sinaan waayeen waayo raggu xilka iyo mas-uuliyadda saarani waa ka weyn tahay ta dumarka ninku gabadha isagaa masruufaya isaga ayaa meherkeeda siinaya isaga ayaa daryeelaya isaga ayaa hugeeda iyo hoygeeduba u saaran yahay isagaa jihaadkii u baxaya marka ninka intaasoo xil la saaray dee cadaalad may noqoteen gabadhii iyadoo fadhida haddana hadday la mid noqoto xaggii qaybta laakiin ilaaha caadilka ah ee addoommadiisa u cadaalad falaya ayaa raggana qaybtoodii ku habboonayd dhaxalka ka siiyey haweenaydana qaybteedii ku habboonayd ka siiyey oo ninku laba qaybood markuu qaato ayaa gabadhu ay qayb qaadanaysaa walaalayaal haweenku jaahiliyadii hore ninku intuu doonoo haweeno intuu urursado toban ama labaatan intay doonaan ha noqdaane ayaa wax xuquuqana aanuu oggolayn meherna hadalkiisaba daah dabeed islaamku markii uu yimid gabadha waxa islaamku u sharciyeeyey meherka oo ah waxa jimaaceeda iyo galmoodkeeda lagu bannaysanayo waa bimastaxalla min farjiha ilaahay waxau idhi subxaanah waaatu nisaaa saduqaatihina nixla fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'an marii'a alla waxau idhi haweenkii meherkooda siiya oo ha kaga bakhaylin ee u haneeya iyagu markaa wax ka mid a hadday idin haneeyaan oo idin siiyaan dee iska cuna waxa alleh ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenayda u sharciyeeyey meher iyada u khaasa oon cidila wadaagin oo xataa aabbaheed aanu shaqo ku lahayn waxay iyadu ka siisa mooyaane walaalayaal haweenaydu qabla alislaam xilligii jaahiliyada maa kaana lahaa xaqu ikhtiyaari zawj marka uu ninkeedu ka dhinto ninka kale ee ay guursanaysay u dhaxayso iyadu ikhtiyaar umay lahayn doorashadiisa bal waxa weeyaan ninka dhintay xigtadiisa ayaa iyada siday ka yeelayaan xaq u lahaa ama iyagu ha guursadaan ama cid kale ha u guuriyaan ama ha cadilaan oo dhinac walba ha seejiyaane siday doonaan bay ka yeeli jireen iyadoo arrintii jaahiliyadu caynkaasa ayaa islaamku yimid markaasaa haweenaydii ikhtiyaarka doorashada ninka la siiyey ilaahay waxau idhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaءa karhaa kuwa iimaanka laga helayow xalaal idiin ma aha dumarkii khasab inaad ku dhaxashaan iyaga iyo xoolahoodiiba sababta aayaddaasi ku soo degtay waxaa caddaynaya xadiidka ibnu cabbaas ee bukhaari uu soo saaray kaanuu idaa maata arajulu kaana awliyaa'uhu axaqa biimra'atih waxay ahaayeen jaahiliyadii hore marka uu ninku dhinto ninka xigtadiisa ayaa haweenayda u xaq badnaa oo siday doonaan ka yeeli jiray in shaaa bacduhum tazawajahaa wa in shaauu zawajuuha wa in shaauu lam yusawijuuha fahum axaqu biha min ahliha markaa ninka xigtadiisu dee hadday damcaan waa guursan jireen oo gabadhu ay dheg leedahay haddii ay doonaanna cid kale ay u guurin jireen hadday doonaanna intay cadilaan bay halkaa ku dayn lahaa ku dayn jireen guur la-aan markaa haweeneyda yacnii ninkaa dhintay xigtadiisa ayaa cid walba uga dhowaa oo siday doonaan ka yeeli jiray dabeed aayaddani markay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaءa karha haweenkii waxaa ikhtiyaar loo siiyey cidda ay guursanayaan oo haddii ay xigtadii doortaan dee waa dumaashi oo darar iyo dhibaato ma leh haddii ay raalli ka noqoto laakiinse hadday raalli ka noqon weydo sharcigu ma bannayn ninkii dhintay walaalkii ama inaadeerkii in lagu khasbo waayo guurku waa xaq ay leedahay cidda ay doorato ayuunbaynay guursanaysaa walaalayaal haweenku waxay ahaayeen kuwo sidaa u dulman dhinac walba xag nololeed iyo xag dhaqaale iyo xag arrimo kaleba laakiin islaamkeenna qiimaha badani markuu yimid isaga ayaa sharaf iyo karaamo u yeelay isagaa haweenka iyagoo godkaa madow lagu ridayo ka soo saaroo ka xoreeyey islaamku sharaftaa isagaa siiyey iyadoo gaaladu ay hore u dulmiyeen wa astaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah alislaamu karama الnisaءa cumuuma islaamku caam ahaan buu haweenkao dhan u sharfay waayo hooyadu waa mastarka iyo halka ay ka soo baxeen dadkii wanaagsanaa xata alambiyaa waarusul xataa ambiyadii iyo rusushii uu rabbi soo diray waxaa la yidhi waraa'a kulli cadiimin ummun murabbiya nin kastoo weyn oo adduunka magac iyo maamuus ku lahaa dee waxa ka dambaysa uun hooyo soo barbaarisay hooyo soo xambaarisay hooyo naaska soo jaqsiisa oo soo korisay ayaa ka dambaysa oo abaalka iyo xaqa ku leh haddaba haweenka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sharfay iyagoo hooyo ah oo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii rasuulkii allow dadka yaa ugu xaqnimo badan dhaqan wanaaggayga iyo samafalkayga qaala ummuk waxau idhi hooyadaa qaala uma man waxau idhi yaa ku xiga qaala ummuk waxau idhi hooyadaa qaala uma man yaa ku xiga qaala ummuk waxau idhi hooyadaa qaala uma man qaala abuuk rasuulku sala allahu calayhi wasalam saddex jeer hooyadii markuu xaqa siiyey hooyadii waxa weeyaan xambaartay ee uurka ku qaaday ee naaska jaqsiisay ee la soo daalaa dhacday saddex jeer markuu xaq siiyey ayuu markii afraad yidhi aabbaha islaamku hooyada waa ka halkaa dhigay gaalana waynu ognahay hooyo iyo waalidka marka ay weynaadaan iska dhaaf inay u samafalaane meelaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunsanaya iyo waayeelka ayaa lagu tuuraa inankiisaa intuu qaado geynaya innakana diinteennu waxay noo sheegtay markay ugu ajarka iyo abaalka badan yihiin waa markaa ay gaboobaan imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin waqul lahumaa wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul lahumaa qowla kariima walaalayaal islaamku markaa hooyada sharaftaa iyo karaamadaasuu siiyey wa karama alislaamu lmar'ata bintan haweenayda iyadoo inan ah islaamku waa karaameeyey oo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fi saxiixayn min xadiidi caaisha waxay tidhi dakhalat calaya imra'atun wa macahaa ibnataani lahaa tas'al caaisha waxay tidhi maalin maalmaha ka mida ayaa haweeney baa ii soo gashay laba hablood ay dhashayna xambaarsan iyadoo wax weydiisanaysa oo baahi ay waddo qaala falam tajid cindii shay-an gayra tamratin waaxida waxay caaisha tidhi agtaydii kamay helin xabba timira mooye wax kale agtaydii way ka weyday waa gurigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam guryaheennana waa garanaysaan xaalkeenna inaynu cuntada daadinno laakiin gurigii nebi moxamed dee guri aakhiro iyo diin iyo kitaab lagu hayuu ahaa laakiin guri adduunyo dhalaalkeed lagu haya ma ahayn waxay tidhi xabba timira mooye wax kale way ka weyday fa acطaytuhaa faqasamadhaa bayna bnatayha walam taأkul minhaa waxay tidhi xabaddii timir ahayd hooyadii intay iga qaadatay ayay labadii hablood u kala jebisay iyadu waxba afka may gelin waa hooyo ilmahee labadii habloodun bay u qaybisay qaala uma qaamad fakharajat waxay tidhi haweenaydii waa kacdo waa iga baxday fadakhala calaya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama faahbartuh nebigii baa ii soo galay markaasaan arrintii uga warramay uma qaal dabeed rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam man ibtuliya min hadihi اlbanaati bishay faaxsana ilayhina kuna lahu sitran min annaar fadliga intaa leeg baa haween hablaha ku soo arooray waxa uu nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ninka lagu imtixaamo shay ka mid ah waxa weeyaan hablahani ee macnaha lagu arsaaqo dee hablahani wax ka mid ee ay u dhashaan dabadeed tarbiyadooda iyo tacliintooda hagaajiyee u samafala naartay xijaab uga noqdaan oo ilaahay kaga badbaadiyaa haweenku waa kuwa fadligaa iyo karaamadaa islaamku uu siiyey ninka inta lagu arsaaqo haddana hagaajiyee u samafala alislaamu karama almar'ata zawja islaamku haweenka wuu sharfay iyagoo oori ah oo dumar la qaboo guryalo ah rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii muslimi min xadiiثi caaisha khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih waxa uu rasuulku yidhi waxa idinku khayr badan kuwa ehelkooda iyo ooridooda ugu khayr badan anoo rasuulkii ilaahay ihina anaa ugu khayr badan reerkayga walidaalika ayaa nebigu reerkiisa uu u khidmayn jiro u adeegi jiro xataa cuntada uu u samayn jiray kaana fii mihnati ahlih yacni khidmat اlahl waa sharaf iyo karaamo islaamku uu ina siiyey oo waxa weeyaan dhaqamada kale aynu dheerrahay walaalayaal haddaba su-aashaydii dib aan ugu soo noqdo haddii haweenaydu islaamka ka hor sidaa ay ahayd islaamkuna uu sidan ka dhigay man اladii akrama الnisaa waman اladii ahaanahun yaa sharfay dumarka oo daryeelay yaa se dulleeyey oo dulmiyey waxay xaqiiqadu tahay islaamka ayaa haweenka sharfay oo daryeelay gaaladuna way dulmiday oo way dullaysay haddaba walaalayaal waxaynu ognahay maanta haweenkeennii boqol iyo toban hay-adood iyo inji oo yaa loo samaystay iyadoo haweenkii laga dhaadhiciyo dhagahoodii laga buuxiyey xaq baa idinka maqane raadsada oo raggii baa idinka dhacay ee ka soo dhacsada markaasaa haweenkii hadday islaan tahay hadday sodoh tahay hadday inan tahay boorso inta la wada qaatay ayaa la socdaa oo aan la joogsanayn markaasaa waxaa loo dhaxeeyaa hudheelada waxa weeyaan ambasadoor iyo maansoor iyo huteelada la midka ah ayuunbaa habeenba ama maalinba mid lagu sii socdaa maxaa lagu sii socdaa maxaase laga soo socdaa ama siminaar baa lagu sii socdaa ama laga soo socdaa waxa intaa laga hadlayaana xaq baa idinka maqane raadsada haweenka caqli iyo cilmiba inakaa u ah nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay naaqisaat alcaqli waddiin yacni diintooda iyo caqligoodaba nuqsaani inay ku jirto haddaynu inaku hoggaankooda qaban weyno haweenkeenna oo inaku xuquuqdooda iyo xaqa islaamku uu siiye aynu u sharxi weyno oo gaala ay nooga dheerayso sidaa maantaba muuqata dee waxaa dhacaysa ninka iyo ooridiisa inay iska hor yimaadaan waxaa dhacaysa aabbaha iyo inatii uu dhalay inay iska hor yimaadaan waxaa dhacaysa walaalka iyo inatii la dhalatay inay iska hor yimaadaan maxay isaga hor imanayaan waxabay isu aragtaa aabbahan iyo odaygan iyo inankani inay dulmiyeen waayo gaalkii baa usoo sheegay oo yidhi waxbaa kaa maqan hadda xaqa gaalku u hayaana waxa weeyaan bannaankaa inay ku baaba'do waa in dacaska iyo shaambooga lagu xayeysiiyo waa inay dibad wareeg noqoto oo ay dibadda meeraysato waa inay hooyadii gurigeedii iyo hoygeedii ay ka dayacanto oo ubadkeedi iyo oorideediiba ay ka dhaqaaqdo walaalayaal waxaa xaqiiqa ah maanta hay-adaha laynoo samaystay dee waxa mashaariicda inagu qaadanaya ee haweenkeenna halaagaya waa kuwa diirkeenna leh waa kuwa midabkeenna leh waa kuwa afkeenna ku hadlaya waa kuwa islaamka inagula abtirsanaya haddana ajandihii iyo mashruucii iyo barnaamijkuu gaalku watay iyagu u fulinayo wakiil kaga ah waxaynu se u baahannahay inta caqliga leh ee cilmiga leh ee waxgaradka ah inay haweenkii u gurmadaan oo gaalaa ku soo duushay laga badbaadiyo walaalayaal waxaa xaqiiqo ah diinteenna islaamka inaynu hoos u eegno ynu ugu fiirsanno xaqay ina siisay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaa la odhanayaa xuquuqulmar'a xaqa islaamku u diiday ee gaalsiinayaa waa maxay waxaa la odhanayaa taxriirulmar'a halka islaamku haweeneyda ku ooday ee laga soo xoraynayaa waa maxay waxaa laga xoraynayaa waa xijaabka waxaa laga xoraynayaa waa xayaaga iyo xishoodka waxaa laga xoraynayaa waa diinta iyo dadnimada waa inay noqoto hilibkaa bannaanka yaalle haadu ay ka dhargayso waa inay noqoto sida qaarkood aynu ku aragno waxaa bilaa xishoodka ah ee hadday rag wax la cunayso iyo hadday rag la khaalitoy la fadhiisanayso iyo hadday rag la socotaynayso iyo hadday gaal la socoto iyo hadday islaam la socoto qofay isugu mid tahay oo wax ka xaaraansan iyo wax u xalaaliya aan u kala jirin halka haweenkeenna lala rabaa waa halkaa haddaba walaalayaal waxaa naftaydiiyo nafihiinaba ku guubaabinaya maanta waxyaabo badan iyo shabakaad badan baa haweenkeennii loo samaystay waxaana la og yahay halkaa hadday ku guulaystaan mujtamacu waa halkii uu ka dhismayey haanigun bay ka tolantaayo waa halkii aynu ka tolmaynay waa halkii aynu ka hagaagaynay arrintaasi waxay u baahan tahay baraarug dheeraada dowlad iyo shicib culimo iyo caamaba iyo waxgaradba kulligeenba arrintaasi waxay u baahan tahay in loo soo jeesto marka laga yimaado xataa qaar yacni tansiirka iyo gaalnimada sideedii u faafinaya ayaa jira marka hay-aduhu dad maanta innaka khayr iyo wanaag inoo keenay ma aha laakiin waa dad duulaan ku ah diinteenna waa dad duulaan ku ah dadnimadeenna waa dad duulaan ku ah dhaqankeennii soo jireenkaa iyo islaamnimadeennii aynu ku caanamaallay waa dad doonaya waxaasoo dhan inay naga duufsadaan laakiin inakaa dareen laynooga baahan yahay rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله